wararka ka imaanaya maamul goboleedka galmudug ayaa waxay sheegayaan in isku hor imaad ee ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab uu ku dhex maray deegaanka miirduugle oo dhinaca bari ka xigta magaalada dhuusamareeb haddaba dagaalkan ayaa wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle runtay waxaa ka dhacay dhinacaas maxaanku raa galguduud oo bariga ka xigta magaala madaxda dhuusamareeb qoladii nabaddiidka ahayd baa aaggaa soo galay ciidamada iyaduna waa ka war heleen kabacdeena ciidamaa ku baxay kabacdeena aad baa maaragtay loola dagaalamay markay ku dhega barjoobeen rasaasta iyo hubka iyo ciidanka lixaadkiisana way farxadeen farxadkooduna baadiyuhu galay ciidamaduna way sii baacsanayaanoo haddii ilaahay ku roogayay in aada loo fogeeyaa qorshaha dagaalkii maanta dhacay ee ka dhacay duleedka degmada dhuusamareeb deegaano hoostaga bal khasaarihii dagaalkaasi ka dhashay haddaad nala wadaagtid ciidamada iyada iyadoo dad qabay goobihii ay nabadiidku joogeen ay tageen dhaafeenna jidka ayaa baabuur miina kula qaraxday baabuurkii waa kuyoogi hadda waxba gaarin laakiin hal askari baa ku geeriyooday hal askari waa ku dhaawacmay dagaal kale ma ahayne meel jidahoo maarata qabdajeexa baabuur u leexday buu ahaa marka miina waxaa ku qaraxday maarata in hadda horogtii la dagaaloogeyn
dagaaladan waxay yimaadeen kadib markii maleeshiyada shabaab isku dayo weerara ah ay kusoo qaadeen eeraboorka dhuusamareeb oo ku yaala duleedka magaalada dhuusamareeb marka ma moodaa in shabaabku ay ducaducayn ku wadaan xaasimadii dowlad goboleedka galmudug hadda shabaabka awalba wanaag looma dhexayn laakiin aada waxaa loo buunbuuniye warbaahinta u boonboonisay in airboorka iyo magaalada agteeda iyo ay nimanku ka dagaalamayaan marka taasi waa daceed fakata weeye ma soo dhowaanin si dooxata ah oo maaragtay sidii wax sahana oo kale ayaa aada looga warhelay inay joogaan meel meelihii lagu ogaan jiray ka sokaysa sirdoonkaana aada ula socday markay isa soo humbuleen oo loo jeeday inay koox yihiin ayaa markaas ciidamada lagu saaray markii ciidamadu dab saareenna meelay ka bixeen waa la waayey waxa iska iska dooxtaa dhalinyaro lasoo qabday dooxta ay ahaayeen qaab ciidan oo loola dagaalamo jilbaha laisku dhigana ma jirin qaababka kan warka loo dhigayo duleedka dhuusamareeb aeroboorka iyo waxaasna waa weeye waa dacayad weeye mana imaan mana imaan doonaan mana imaan karaan waa dooxatooyin ay ciidanka sirdoo ka war heleen ayagana haatan waxa weeye waa la bacsaday meelo ay hore u joogeenna hadda waa ka qaxeen
wasiir ciidamada hadda duulaanka qaaday waa qeyb ka mida kow iyo labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliya aaway ciidamadii kale dee dowlad goboleedka galmudug
ciidamadu dee waxa weeyaan waxaana waa iska burcad meel soo gasho ciidamadii aagaas ka dhawaa ay baacsadeen weeye dagaal wajahaan oo ciidamada galmudug oo dhanahi meesha kama dhicin guutadaas ciidamo farac ka mid a ayaa meesha ku baxay oo qaab haddii ilaahay ku rool yahay sahan ugu baxay iyo inay kala cayriyaan waxa meelahaas laga sheegay marka ciidamadii galmudug waa joogaan eegan buuxayna ku jiraan
ku dhawaad toban sano oo ay dhuusamareeb iyo deegaano hoostaga ay maamulayeen ahlu sunna ma jirin duulaan shabaabku ka kaga yimid hadda oo galmudug ay gacanta ku hayso muddo kooban dhowr jeer isku dayo weeraro ah bay shabaabku kusoo qaadeen marka ma moodaa in habacsanaan dhinaca amniga ah iyo ka hortagga shabaabku ay galmudug ka muuqato maya warkaas iyo warar u dhadhow oo ay si ay si qaldan ku heleen ayaa laga yaabaa inay hodahayaan oo ay ay ay been u sheegaan ciidamada galmudug hadda koox waa ka ka xoogan yihiin sidaas sheegtana sunal jamaaca u babac dhigtay baabiisay cayrisay waana ku mahadsan yihiin wixii ay sunal jamaaca ka haray haata dowlad xooggan oo loo galmudug loo dhan yahay baa jirta iyadoo galmudug loo dhan yahay ay jirto ayaa qaababkaasi waxa weeye waad ka garanaysaayo in lagu soo wajahan yahay awoodda ciidanka waxaa jira waxa la yidhaha docodocayn iyo haddii ilaahay kuu yahay dhuumaalaysi sahan sahana marka laakiin saakii bay dareemeen ama ay arkeen hadday sunna darbaaxadeeda yiqiineen fiirka iyo iyo iyo haraatida dowladdu leedahay
kaasi waxa uu ahaa axmed shire falagleh oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug wuxuuna uu waramayay wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq